أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تفسير سورة إبراهيم ayaan casharkeenu caawo uu ka bilaabmayaa suuraddan suuratu ibraahim ayaa lagu magacaabay aakhirka suuradda ayaa waxaa ku jirto qiso nebiyullaahi ibraahim iyo ehelkiisii siduu mako ku keenay oo nebiyullaahi ismaaciil ugu barbaaray mako oo alla uu ka bilaabay waid qaala ibraahimu rabbi ijcal hada albalada aaminan wajnubnii wa baniya an nacbuda alasnaam qisadaas baa marka nebiyullaahi ibraahim qisadiisa ah baa suuradda loogu magac daray sidaas ayaa marka suuratu ibraahim loo yidhi suuraddani marka waa suura makiya marka laga reebo labada aayadood ee alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran ilaa laga gaaro fa ina masiirakum ila annaar inta kale waxa weeyaan qur-aankii qabla alhijra soo degay qur-aanka makigaa sida uu ka hadlana ama waxyaabaha uu ka hadlana ayay suuraddu aada u taqriirinaysaa oo ah arkaanta iimaanka ayay aada u taqriirinaysaa suuraddan ewaxdaaniyada alleh ilaahay subxaanahu watacaalaa towxiidkiisa risaalada nebiga sala allahu alayh waali wasalama iyo rususha guud ahaan oo iyadana sidoo kale ay suuradda taqriirinayso waxyaabaha buu alla subxaanahu watacaala suuradda dhexdeeda uu ugaga hadlayaa waxayna ka mid tahay suuraddan suuradaha ku bilowdo xuruufaha muqataca ah ee markaa yacni qur-aanka mucjisnimadiisa iyana tusayo markii aayada xuruufta muqatacan ujeedaa lagu suuradaha ku bilowday ka mid tahay inta badanna marka xuruufta la xuso qur-aanka ayaa laga sheekeeyaa marka alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala bismi illaahi araxmaani araxiimi alif laam ra kitaabun haadaakani kitaabun kitaab waaye kitaabka oo anzalnaa aanu soo dejinnay hu isaga ilayka adiga xaggaaga aan usoo dejinnay litukhrija si aada u bixiso annaasa dadkii min adulumaati mugdiyaal aada uga saartood uga bixiso ila nnuuri iftiinka intii ka ahna aada u bixiso biidni rabbihim rabbigood idinkiisa iyo amarkiisana aada ku bixisid ilaa siraadi alcasiizi allaha casiiskaee qaalibka ah jidkiisa xaggiisana aada u bixiso allihii alxamiidi almaxmuudi la mahadinayey allaahi macbuudka xaqaa jidkiisa aada u bixiso alladii allaha oo lahu ou u sugnaaday isaga maa waxa fi samaawaati samaawaad dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ahaaday waweylun waadi naareed lilkaafiriina ayuu u sugnaaday kuwa ilaahay diiday ee ka gaaloobay min cadaabin cadaab xaggii ayuu uga sugnaaday cadaabka oo shadiidin aada iyo aada u adag alladiina kuwii ayuu u sugnaaday ama hum iyagu kuwa alladiina kuwii weeyaan yastaxibuuna dooranayay oo jeclaysanayay alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd cala alaakhirati nolosha dambe ka jeclay ka jeclaysanayeen wayasuduuna celinayeen annaasa dadka can sabiilillaahi ilaahay waddadiisa iyo jidkiisa ka celinayeen wayabquuna raadinayeen oo jarinayeen ama dalbayeen haa ilaahay dariiqiisana ciwajan qalloc ka raadinayay ulaa-ika kuwaadaas fii dalaalin baadi dhexdeed ayay ahaadeen baadida oo baciidin aada u fog markiiba alla subxaanahu watacaala qur-aanka iyo muhimaddiisuu ka hadlay iyo dadka sida ay qur-aankan ugu kala qeybsan yihiin oo kuwa ilaahay hanuuniyey oo towfiiq uu siiyey iyo kuwa ilaahay subxaanahu watacaala towfiiqdii uu ka qaaday oo uu baadiyeeyey sidaa inay dadkii ugu qeybsan yihiin buu rabbi ka hadlayaa subxaanahu watacaala wuxuu yidhi alla marka alif laamra kitaabun haadaakani kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo anzalnaa aan soo dejinay hu isaga anzalnaahuda marka waxaa laga qaadanayaa kitaabka cidda uu ka yimid waa allah xaggiisa sida uu uga yimidna waxa ay tahay waa inuu isagu ku hadlay kitaabka xag allow ka yimid sida uu uga yimidna waa inuu isagu ku hadlay oo bashar warkii inaanu ahayn qur-aankan oo kalaam alle inuu yahay sidii suuraddii aan kusoo marnay suuratu tawba wain axadu min almushrikiina stajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi ayb meeshaa marka anzalnaahu qur-aankii alla wuxuu leeyahy innagaa soo dejinnay soo dejintuna waxay tahay inuu isagu ku hadlay ku qowlay jibriilna uu ka maqlay rabbi subxaanahu wa tacaala ee jibriilna inuu nebiga soo gaarsiiyey waxba isagoon ka dhimin nebiguna uu sidaa u gutay oo nebigu risaalada uu ka ahaa rasuulka iyo jibriil labaduba waxay ka ahaayeen gaarsiiyeyaalay ka ahaayeene iyaga ma laha qur-aanka ee qur-aanka waxaa ku hadlay axadka ku hadlay waa allah subxaanahu wa tacaala ayb waxaa kaloo anzalnaahuda laga qaadanayaa mar hadduu alla yidhi waa soo dejinay uu yidhi sifada alle uu leeyahay ee sarraynta ah inuu isagu sarreeyo leanna waa soo dejinnay marka la leeyahay qur-aankii kor ayaa laga soo dejiyey dadkii baa lagu soo dejiyey marka oo nebiyullaahi maxamed oo dhulka joogaa lagu soo dejiyey korkiisa ummaddii baana marka sidaa ugu ugu aqriyey ayb sifada alle marka uu leeyahay oo sarraynta ah inuu rabbiga rabbi sarreeyo subxaanahu wa tacaalana way tusaysaa aayadda ayb haadaakani kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo anzalnaa aan soo dejinnay hu isaga ilayka xaggaadana aan usoo dejinnay maxaa marka lagugu soo dejiyey litukhrija inaad saarto ood bixiso annaasa dadkii min adulumaati mugdiyaala inaad ka saarto xaggeeda mugdigaana waa shirkiga iyo macaasida iyo bidcada iyo waxyaabahaas oo dhan waa baadida wasfiga baadi unbaa kulminaya ayb dadkii marka inaad mugdi mugdiyaalka ka saarto ila nuuri iftiinka ah u saarto ilaa nuuri liimaani waalcilmi iimaanka iyo cilmiga iftiinkiisa inaad u bixiso mugdigii marka waa la jamciyey sababta waxay tahay baadidu way wejiyo badan tahay waana fara badan tahay xaquna waxaa weeyaan waa hal dariiq biidni rabbihim rabbigood idinkiisa inaad ku saartood mugdiga uga saarto ood u saarto iftiinka yacnii rabbiga amarkiisa biamri rabbihim ayb sidaa waa lagu macneeyey waxaa kaloo layidhi biidni rabbihim ay bicilmi rabbihim rabbigood cilmigiisana waa lagu macneeyey ayb oo intaba marka waa mufasiriintu way tilmaameen allahi aladii lahu maa fi samaawaati allaahida marka sida ishkaalka yar waxa ay tahay haddii qiraa'adan marka qiraa'atuljari la aqriyo in alcasiizida laga bedelo oo marka macnuhu uu noqdo ilaa siraadi alcasiizi inaad u saarto ilaa siraadi ilaa siraadi alcasiizi allaha casiiskee sharafta badan ee addoommadiisa ka adag jidkiisa allihii alxamiidi almaxmuudi la mahadinayay jidkiisa inaad u saarto allaahi alle jidkiisa inaad u saarto oo marka allaahida bedel laga dhigo oo alcasiizi laga bedelo waa sida marka ugu dhibka yar sidaas uguna ishkaalka yar bacdi alculamaa baa iyagu waxay yidhaahdaan allaahida waa mawsuuf sifadiisuna ay horeyso ay horeyso alcasiizi iyo alxamiidi baa ah sifada allaahina waxa ay tahay mawsuufkii la sifeynayay taqdiim iyo taakhiir baa marka meeshaa ku jiro macnuhuna marka wuxuu noqonayaa ilaa siraatillaahi alcasiizi alxamiidi marka sidaa laga dhigan leanna in la yidhaahdo allaahidaa sifa noqonayso oo alcasiizi ka sifa noqonayso xoogaa iyada allaahida waa waa ismu waa lafduljalaala waana isim calam ilaahay u ah waay calamkuna dabcan marka isagaa yacnii waxaa weeyaan inta wax laga in wax laga sifeeyo maahana isagu inuu wax sifeeyo aada bayaanka uguma fiicno oo inta alcasiiz la sifeeyo allah lagu sifeeyo waxaa yacni waxay tahay in allahda la sifeeyo casiiz laga sifo laga dhigo marka haddii marka allaahida baab sifaba la aadayo waa in allaahidu ay noqoto mawsuuf sifaduna ay muqad yacni la taqdiimiyey meeshaa marka taqdiim iyo taakhiir uu ku jiro waxaasoo marka ishkaala waxaa ka fiican allaahida in la bedel laga laqbeeyo ayb allahu ladii lahu maa fi samaawaati haddii qiraa'adaa la aqriyana waa mubtadae khabarkiis waa fududahay ayb allaahi ilaa siraat illaahi alcasiizi alxamiidi allaahi ilaahay jidkiisa intii ka ah inaad dadkii ku hanuunisid oo aada u saartid alladii allaha lahu oo u sugnaaday isaga maa waxa fi samaawaati samaawaad dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday wa weylun halaag lilkaafiriina gaaladiibuu u sugnaaday min cadaabin cadaab xaggiibuu uga sugnaaday cadaabka oo shadiidin aada u adag oo aada u daran waadi naareed markaama cadaab gaaladuu u sugnaaday sifadoodu marka maxay tahay aladiina kuwiibuu u sugnaaday halaagu lilkaafiriinada ka bedel aladiina kuwiibuu u sugnaaday halaagu yastaxibuuna jeclaysanayeen alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd cala alaakhirati ka jeclaysanayeen yastaxibuuna bimacnaa yakhtaaruuna waxay dooranayaan marka aakhira adduunkii aakhiradii bay ka dooranayaan amase yuqadimuuna alxayaata addunyaa cala alaakhirati noloshii adduunyaday hormarinayaan aakhiraday ka hormarinayaan ayb macaanidaas waaye marka wayasuduuna celinayeen annaasa dadka ka mancinaya oo ka joojinayaan can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa kuwa dadka ka celinayo iyagii marka inay adduunyadii doorteen oo aakhiro ka doorteen iyo waxay isku dareen inay ilaahay diintiisa dadka ka horjoogsadaan oo ay ka celiyaan ey yamnacuuna annaasa dadkay ka celinayaan can qabuuli diinillaahi ilaahay diintiisa aqbalideeda siday uga celinayaanna waxay noqon kartaa tahdiid waxay noqon kartaa inay dadka ku baadiyeeyaan adduunyo iyo wax lamida inay dadkii ku baadiyeeyaan dadka caqli gaabta ah inay shubha iyo wax ku furaan oo ay geliyaan dadka iska caamada ah shubhadaasina ay keento marka inay diintii ka hor istaagto ee mararka qaar waxay noqon kartaa una badanba hadda dadkii in lagu mashquuliyo shahawaad bes dadkii waa la arkay in shahwadu ka qaalib tahay baa la arkay iyadii baa lagu mashquulinayaa aakhiradii looga mashquulinayaa qofkii marka mar uu salaad tukanayo iyo mar uu diin dhagaysanayaba waa la waa yaraanayaan ama waaba la weynaya waana sida ugu badan waana usluub kamida asaaliibta ay isticmaalaan dadkan allah uu ka warramayo aayadda uu uga warramayo ninkii shaacirka ahaa ee la dhihi jiray al-acshaa ayaa wuxuu damcay inuu islaamo gabay dheer buu tiriyey nebiga xaggiisuu soo aaday inuu islaamo u damcay quraysh marka islaamkii waxay uga hor joogsatay acshaa inay ku yidhaahdeen nin aada marka wuxuu ahaa khamrada u jecel haddaad islaamto waxay yidhaahdeen khamradan iyo adiga islaamkaa idinkala dhexgelayo nebi nebi moxamed haddaad raacdo khamradii waa kaa celinayaa ogow meeshaa marka markay joogto dee khamradii buu doortay iyadaas bay u mareen marka inay kaga celiyaan islaamka sidoo kale iyada lafteeda dadka yacni heraqla oo kale heraqla inuu xaqi fahmay ayaa haddana waxaa u diiday inuu xaqii raaco shahwatulmulki marku damcay oo dadkiisii intuu u yeeray meel isku xiray oo uu markaa yacni meel taag meel kore uu kala hadlay uu yidhi war qoomkaygiiyo sharaf iyo mulki inuu idiin baaqi noqdo ma rabtaan haah aan raacna uu yidhi nebigaas dadkiibaa hal mar kusoo xoomay marka waana kusoo yaaceen waxay arkeen meel walbo inuu iska xiray markaasuu wuxuu ku yidhi waa dejiyey idinka un baan idin fiirinayay buu yidhi inaad diintiina ku adag tihiin iyo in kale ee sideeni horey noo ahaanaysaa iyo iska daaya isagana marka boqortooyada inuu ka dego iyo inuu islaamo xaqii uu ogaaday raaco boqortooyadii baa ka hor joogsatay shahawaadku marka way badan yihiin ninba meel baa ilaahay ku imtixaanay iyagu marka usluub kamida waayo asaaliibta diinta layskaga dhumiyo oo qofkii in la yidhaahdo war haddaad diintii iyo xaqan qaadato ee waxaas iyo waxaas ogow waa kaa way idinkala dhexgelaysaa adiga iyo waxaa waa usluub marka laysku dhumiyo layskuna baadiyeeyo alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada la yidhaahdo ayuu wuxuu ku sheegay ilaa toddoba shay oo qofka xaqa isagoo fahmay haddana ka hor istaagi karo wuxuuna ku daray arrinkan laftiisa marka dadku inay aada uga fiirsadaan waay ayb ee qof walbaa markii intiisa la fahmo iyo meesha uu ka dagan yahay halkaa in laga soo geliyo kii boqortooye ee madaxtinimo jecelna diintiisii looga dhumiyo iyada siduu ku xasilin lahaa kii dadka laysmadiisa iyo dilkiisa jecel sidoo kale isagana in baab meelaha looga furo kii kale isaga khamri iyo shahawaad jecel kii banooni iyo waxaas inuu mashquul ku ahaada iska jecel isagu marka wax nin allaale kii hees iyo wax lamida jecel way badan yihiin marka duruqda dadka looga leexiyo ilaahay jidkiisa waana waxa alla uu noo abuuray tawxiidkaas waaye innaga intaasaa naloo abuuray ilaahay intaas buu noo abuuray haddii intaa uu naga waayo ee waxaa weeyaan cadaabkii alla unbaa marka halis aan u nahay marka qof walba wixii laguu abuuray ha uga mashquulin macaan iyo shahawaad waqti yar ku kooban haweenka laftooda waxaa lagu mashquuliyaa xuquuq naago iyo waxyaaba noocaas oo kalea waxyaabaa la idiin qabanayaa gurijoo guri guri unbaa islaamka uu idinku xirayaa waxaan marka yacnii waa la idin hormarinayaa iyo waxyaaba noocaas baa lagu iyagana lagu baadiyeeyaayo boqolaal yacnii kooxood baa waxay u furteen xafiisya macnahaas isaga wax kalena maaha gurigeeda in laga saaro shaydaan markaa uu markaa hunguriyeeyo oo iyadii ay mujtamaca intiisa kale fidnayso hadhowna marka marka shahwadii laga gutana dariiqaas lagu soo tuuro unbaa la rabaa marka qofka allaha raxmaankae naxariista badan intuu ka cararo ibliis iyo shaydaan inuu afka u galo ha iska ilaaliyo maxaa yeele alla ra- ilaahay wuxuu leeyahay afatattakhiduunahu waduriyatahu wliyaaa min duunii wahum lakum caduwun bi'sa lildaalimiina bedela aladiina kuwiibaw halaag u sugnaaday yastaxibuuna jeclaysanayeen oo dooranayeen alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd cala alaakhirati tan dambe ka dooranayeen wayasuduuna celinayeen annaasa dadka ka celinayeen can sabiili illahi ilaahay jidkiisa wayabquuna raadinayeen haa ilaahay dariiqad dariiqiisa ka raadinayo ciwajan qallooc tafsiirka loo badan yahay kaas tafsiir kalaa jiro wayabquuna haa damiirka in adduunyada loo celiyo oo macnuhu markaa uu noqdo wayabquuna waxay raadinayaan haa adduunyadii bay raadinayaan ciwajan fii ciwajin qallooc dhexdiisay adduunyadii ku raadinayaan oo xaaraan ayay iska cunayaan si allaale say adduunyada ku helayaan waa ku raadsanayaan labadaas macnaba aayadda waa ku jiraan baqawi macnaha dambe sidaasuu ishaaray oo wuxuu yidhi waqiila alhaa-u raajicatun ila ddunyaa macnaahu yatlubuuna addunyaa calaa ariiqi almayli can ilxaqi adduunyaday raadinayaan waxayna ku raadinayaan dariiq xaqa looga leexdo ay lijihati alxaraam xaaraan xaggeed bay adduunyadii ku raadinayaan ulaa-ika kuwaadaas fii dalaalin baadi dhexdeed ayay ahaadeen way ku sugan yihiin baadida oo baciidin aada u fog wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qowmihi liyubayina lahum wamaa arsalnaa ma dirin min rasuulin ay rasuulan rasuul ma dirin ilaa bilisaani qowmihi qoomkiisa luqadooda unbaanu ku dirnay maxaan saa u yeelnayna liyubayina inuu u caddeeyo rasuulka lahum iyaga uu u caddeeyo fa yudilu llahu ilaahay waa dhuminayaa markaa man qofkii yashaa-u ou doonayo wayahdii waa hanuuninayaa man xadkii yashaa-u ou doonayo wa huwa alle alcasiizu weeyaan alla addoommadiisa ka adag alxakiimu ee falsan walaqad arsalnaa muusaa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe arsalnaa waxaanu dirnay muusaa muusaan dirnay biaayaatinaa baan la dirnay aayaadkeenna an akhrij ay akhrij bixi qowmaka qoladaada bixi min adulumaati mugdiyaalaha ka bixi ila nuuri iftiinka u bixi wadakir xusuusihum iyaga ku waani biayaamillaahi ilaahay dhacdooyinkiisa adduunyadii ummadihii hore wixii ku dhacay iyo dhacdooyinka alle dadka ku waaniyo ku xusuusi ina fii dalika kaagaasi la aayaatin baa ku sugan aayado likulli sabaarin mid walbo sabar badan bay ugu sugan tahay shakuurin oo shukrin badan labadan aayadoodna risaaladii buu ilaahay uga warramaa arrin aada muhim u ah waay ayb oo alla wuxuu leeyahay wamaa arsalnaa ma dirin min rasuulin rasuul ma aanan dirin ilaa bilisaani qowmihi qoomkiisa luqadooda unbaan kusoo dirnay lisaan bimacnaa alluqa ayaa la yidhaha lisaan lcarab haddii la yidhaha luqat lcarab baa laga wadaa nebi ama rasuul rasuul ma dirin hadda ka hor ilaa waxaanu ku diraynay qoladiisa qoomkiisa afka ay ku hadlaan ayaanu kusoo bixinaynay isagana aan kusoo diraynay sababtuna waa maxay liyubayina lahum inuu u caddeeyo ee wixii inay fahmaan oo xaqii gartaan oo xujadii ku ooganto meeshaa marka waxaa aayaddu ay daliil u tahay aada iyo aada wuxuu alla subxaanahu watacaala uu ugu dadaalay dadka inuunan ciqaabin ilaa ay xujada ku ooganto oy fahmaan ayb oo qof aan xujo ku oogmin ama wixii berri lagu cadaabi lahaa yacni wixii uu ka dhowrsan lahaa iyo wixii uu samayn lahaa qof aan fahmin ama loo sheeginba sidiisaba ilaahay subxaanahu watacaala ma ciqaabayo wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcatha rasuulan buu alla yidhi waxaa kaloo alla yidhi rusulan mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatu bacda arusul dadka in la xujo tiro waxaan soo marnay suuratu tawba wamaa kaana allahu liyudila qowma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun ilaahay dad baadi ku xukumi maayo ilaa dadkaasi waxa ay ka dhowrsanayaan looga caddeeyo qofaan loo caddaynin waxa uu ka dhowrsanayo baadi ilaahayba kuma xukumaayo bani aadamkii marka isaga inuu ku xukumo ma leeyahay marka ma leh maxaa yeele allihii abuurayba baadi ma ku xukumaayo ilaa uu xujadii uga oogo saas darteed bay qiyaamulxuja waxay u noqotay xugunka shardigiisa xugunka shardigiisay noqotay marka qofkii marka de inuu si camiiqa u fahmo shardi maaha waxaa laga rabaa uun isagu sidii uun markaa yacni asal ahaan in loo fahmo ay ahayd inuu u fahmo bas sidii abubakar iyo cumar wax u fahamsanaayeen inuu u fahmo oo markaasay xujada ku oogmeen la yidhaahdo taa iyada maya waxaa laga rabaa marka yacni waxaa laga rabo iyo yani waxyaabaha waxaa ku tacalluqo asal ahaan inuu fahmo ayb sidaa liyubayina lahumta darteed buu ne rasuul kasta ee alla uu diraayo luqada qoomkiisa uu ugu soo saarayn ilaahay subxaanahu watacaala hal su-aalaa marka la isweydiin karaayo su-aashaasi waxay tahay ee nebiga sala allahu alayh waali wasalam waxaa lagu soo diray luqatu qowmihi oo luqatu qowmihina waa luqada luqadii carbeed waay qur-aankii af carabi buu kusoo degay isaga carabi buu ku hadlaayey ee haddana rasuulkii rasuul buu u yahay ummadoo dhan carab iyo cajamba isagaa rasuul u ah haddana luqadii nebiga lagu soo diray sida ambiyada kale loo soo dirayay luqadiisii qoomkiisii ayaa isaga lagu soo diray siday marka ku dhacaysaa in ummaddii kalena risaaladiisu ay gaarto waxay ku gaaraysaa calaa dariiqi tarjamati watabyiin oo in markaa loo tarjumo loona caddeeyo saa darteed marka saxaabada ama yacnii culimada islaamka markay meel tagaan oy dacwo ka gudanayaan luqad carabiyo aynan aqoonin inta ku hadlaan iskama soo tegi jirin ee dadkaasi luqada ay iyagu ku fahmi karaan qur-aankay ugu tarjumi jireen markaas si ay xujadii markaa u fahmaan ayb saa darteed baana marka waxaa loo sameeyaa iyagana markaasay xujadii ku oogmi jirtay marka aayaddu ma ka hor imaanayso nebiga risaaladiisu inay caam tahay risaalada nebigu waa caam iyadoo haddana carabi kusoo degtay siday caam ku tahayna ummad walbaa luqadeeda ayaa loogu fasirayaa carabigii bay markaas baranayaan dabcan qofkii carabiga bartana wax badan buu markaa diintiisii kasii fahmayaa kii kalena ugu yaraan shahaadateynkii ayuu af carabi ugu dhawaaqayaa salaadii buu carabi ku tukanayaa weligeedna sidaasay ahayd oo islaamka haddaad idinkuba fiirisaan bari iyo galbeed labada waa u faafay andalusna waa gaaray dhankan sharqigana ilaa iyo aqsa sharqi buu gaaray dadkii deganaana carab ma ahayn haddana islaamkii intuu gaaray baa culuma kasoo baxday weliba oo alimaamu albukhaari xaggee ka yimidna usbekistan uu ka yimidna markii uu bukhaaraa joogay sheekhu ahaa carabigana waa yaqaanay axaadiidtana waa warinayay culumowna wax ka baranaya isaga awowgiis baana islaamay almugiira yaa islaamay marka awowgaa islaamay marka ou dadkii hore yacni marka ay islaamaan oo la fahamsiiyo islaamka waxay raadin jireen inay bartaan luqada carabiga markay luqada si ay diintooda u fahmaan markaasaa beledkii wuxuu isu bedelayaa beled haqaafadiisu haqaafo carab tahay waana ilaahay baan u fududeeyey sidaas walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakirin macnaka macnaheeda yacni qur-aankii isagoo carabi baa haddana ilaahay dadkii u fududeynaya ninkii u dhaqaaqo ayb ee dhankan kale haddaad u kacdo sbain iyo dhulkaasna culimo waaweyn oo islaamka yaa iyadana iyagana gaaray diintii gaarsiiyeen dad badan oo dhulkaa deganaa carab maynan ahayn laakiin carabay isu bedeleen oo luqadooda luqad carbeed ay noqotay a-imaa kasoo baxday aada u waaweyn ilaa xataa luqada carabiga annaga waxaan ka naqaanaa badanaana waxaa caan ah madhab albasriyiin iyo madhab alkuufiyiin iyo madhabul andalusiyiina jiro naxwada iyo iyo luqada iyana ku saabsan meeshii sidaa ahayd meel waxay noqotay manbac luqada carabiga loo doontay noqotay marka yacni risaalada luqaad kalena waa lagu gudbin karaa dadkeeduna marka ay dhadhansadaan islaamku luqada carabigay markaa ku baranayaan diinta marka nebiga risaaladiisa caam ahaanteeda ma diideysa marka qof walbo inaad luqada carabiga barato ku dadaal si aada u fahamto qur-aankan si dhaba aa ugu fahamti wamaa arsalnaa ma dirin min rasuulin rasuul ma anan dirin ilaa bilisaani qowmihi qowmkiisa luqadooda un baan kus ku dirnay liyubayina si uu ugu caddeeyo lahum iyaga ayb markii loo caddeeyo kabacdi dadku hadda ilaahay ninkuu doonana waa hanuuninayaa ninkuu doonana isagaa baadiyeynayo ayb fa yudilu llahu alla waa dhuminayaa man qofkii yashaa-u uu doonayo meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa idlaalka iyo hidaayadaba xagga allay ka imaanaysa khilaafan lilmuctasilati oo iyagu waxay leeyiin addoonku asagaa ficilkiisa abuurto asagaa isbaadiyeynaya isagaa ishanuuninaya wax shuqula iyo tadbiir iyo maamul alla uu ku leeyahayna ma jiray dhahayaan sidaasna sax maahan oo fa yudilu llahu man yashaa idlaalkii marka allah loo tiiriyey hidaayadii allah loo tiiriyey haddana ilaahay subxaanahu watacaala adiga wixii markaa yacnii marmarsiyada kaa baabi-inayay waa kuu keenay rasuul baa lagu soo diray caqli waa kuu yeelay aalaadkii waa lagu siiyey istidaacadii qabla alficli ilaahay waa ku siiyey tawfiiqda ilaahay isaga gacanta ku haysta isagaa yaqaana cidduu siinayo adiga marka ilaahu maxaa tawfiiq ii sii weysay ma dhihi kartid leanna maxaa yeeley caqligii iyo bayaankii iyo rasuulkii waa lagu keenay ayb fa yudilu llahu ilaahay waa dhuminayaa man qofkii yashaa-u uu doonayo wayahdii waa hanuuninayaa man axadkii yashaa-u uu doonayo wahuwa alle isagu alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waaye alxakiimu xikmad badan walaqad arsalnaa muusaa biaayaatina walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqahe arsalnaa muusaa muusaan dirnay biaayaatinaa aayaadkeennii baan la dirnay mucjizaadkii baan lala diray iyo aayaadkii la akrinayay towreed an akhrij ey akhrij bixi anta marka waa tafsiiriyo wey lianna arsalnaada ayaa waxaa ku jira macno qowl baa ku jira lafdigiisiina ma aha ayb an akhrij ey akhrij saar oo bixi qowmaka qoladaada saar oo bixi min adulumaati mugdiyaalo ka saar oo ka bixi ila nuuri iftiinka u saar wadakirhum waani oo xusuusi biayaami illaahi laba tafsiir baa ku jirta biayaami illaahi binicami illaahi nicmada ilaahay u galay xusuusi oo luqada carabtaa marka yacni biayaami illaahi binicami illaahi marka shawaahid badan ay leedahay sidaas ah waxaa kaloo wadakirhum biayaami illaahi lagu macneeya biwaqaa'ici illaahi cala alumami dhacdooyinkii alle ummadaha korkooda uu ku riday kuwaani oo waxaad tidhaahdaa war ummadihii idinka horreeyey rabbi bay caasiyeen waxaasiyo waxaabaa ku dhacay ayb oo waxaa la yidhaahdaa masalan fulaanun caarifun biayaami alcarab hebel waa dhacdooyinkii carab ka dhex dhacay nin yaqaano waayaa la yidhaha ayaami alcarab marka la yidhaha waqaa'icu lcarab ayb marka wadakirhum xusuusiyoo ku waani biayaamillaahi ilaahay dhacdooyinkiisii ummadihii uu ku riday kuwaa ku waani qofka waxaa la rabaa marka inuu waano qaato ee uu fiiriyo ummadihii horena ku cibro qaato kuwaan hadda joogana uu ku cibro qaato lafteeda isaga laftiisana maalmihiisa uu ku cibro qaato yacni ninkii maalan soddon sano labaatan sano afartan sano konton sano toddobaatan siddeetan ninkii nool maalmo badan uu soo arkay maalmahaas badan marka waa inuu ku cibro qaataayo hadba xaalad baa dadku ay joogeen acmaasha dadkana sibay ahayd axwaashooduna sibay ahayd acmaasha iyo axwaasha dadka mar walba marka yacni waxaa ka dhexeeya xiriir markay dadku daacad yihiin oo diinka ufiic yacni daacad ka yihiin oo iyagu aynan isdulminaynin sibuu ilaahay u dhaqayaa marka ay diinkiina khiyaanaan iyagiina iskhiyaanaan oy isdulmiyaanna sibuu ilaahay u dhaqayaa waxaasi marka waxaa la rabaa qofkii intuu fahmo towbadii ku degdego dib u laabto marka taaba alla subxaanahu watacaala uu tilmaamayaa wadakirhum biayaami illaahi ilaahay dhacdooyinkiisa ummadaha korkooda uu ku riday ama nicmooyinkiisa ku waani ina fii dalika kaagaas la aayaatin baa ku sugan aayaad iyo cibrooyin likulli sabaarin mid walbo sabar badan shakuurin oo shukrin badan bay ugu sugan tahay sabarkiina marka dadku laba xaalad unbay ka dhexeeyaan xaalatu shiddatin iyo xaalatu raqaa markay shiddo ku jiraanna dee inay sabraan oo sabarka ilaahay ku caabudaan marka ay ku jiraan raqaa iyo barwaaqana shukriga ay rabbi ku caabudaan waid qaala muusaa liqowmihi idkuruu nicmat allahi calaykum wadkur xus id waqti qaala muusaa muuse uu yidhi liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi udkuruu xusuusta nicmat allaahi ilaahay nicmadiisii xusuusta calaykum korkiina uu ku nicmeeyey id waqti an uu idinkugu nicmeeyey anjaakum uu idinkori id waqti anjaakum uu idinkoriyey min aali fircawna fircawn aalkiisa uu idinka koriyey yasuumuunakum xaalay idin dhadhansiinayeen suu-a alcadaabi cadaabkiisa daran wayudabixuuna way gowracayeen abna'akum wiilashiina wayastaxyuuna waa baaqi yeelayeenoo way iska noloshay u daynayeen nisaa'akum haweenkiina wa fii daalikum kiinaa waxaa ku sugan balaa-un baa ku sugan nicmo nicmada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay taas oo cadiimun weynin badan in ilaahay idinka badbaadiyey fircawn nicmaa idinkugu sugan balaa bimacnaa nicma waa lagu macneeyaa ayb wadkur xus id waqti ta'adana uu idin uu ogeysiiyey rabbukum rabbigiin uu ogeysiiyey lain shakartum lawallaahi in shakartum haddaad shukrisaan oo nicmada rabbigiin aydnan abaal dhicin laasiidannakum idiin kordhiye walain kafartum walawallaahi in kafartum haddaad diidaan ood ku kufrisaan ood kufrisaan oo nicmada alla ku kufrisaan ina cadaabii cadaabkaygu la shadiidun mid aad u adag waay meeshaa marka iyadana nabiyullaahi muusa qoladii uu u yimid ee reer bani israa'iil dhib hayey oo ilaahay ka qabtay ayaa waxaa la leeyahay ku shukriya rabbigiin arrintaa ugu shukriya wadkur xus id waqti qaala muusaa muuse uu yidhi liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi udkuruu xusuusta nicmatallaahi ilaahay nicmadiisa nicma waa mufrad waa la idaafeeyey wlmufradu wlmufradu idaa udiifa cama mufradka haddii la idaafeeyo cumuum uu keenaa nacam marka nicmatallaahi waa nicmada alloo dhan baa marka loo jeedaa hal nicmo keliya maaha ayb udkuruu xusuusta nicmatallaahi ilaahay nicmooyinkiisa xusuusta calaykum korkiina uu ku nicmeeyey id waqti anjaakum uu idin koriyey idin badbaadiyey min aali fircawna fircawn uu idinka badbaadiyey aalkiisii yasuumuunakum xaal ay idin dhadhansiinayeen suu-a alcadaabi cadaabkiisa xun wayudabixuuna way gowracayeen abna'akum wiilashiina wayastaxyuuna waa ka tegayeen nisaa'akum haweenkiina suurat lbaqarana kusoo marnay wa fii daalikum kiinaa dhexdiisa waxaa ah oo ku sugan balaa-un nicmaa ku sugan nicmada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay taasoo cadiimun weynin badan cadowgiinaa marka badbaadinta laydinka badbaadiyey nicmaa idinkugu sugan waid ta'adana rabbukum wadkur xus id waqti ta'adana ou ogeysiiyey rabbukum rabbigiin ayb ta'adana ay aclama yuqaalu adana wata'adana bimacnan waaxid mithlu wcada watawacada oo kale ayb lain shakartum sidan buu marka alla ogeysiiyey lain shakartum lawallaahi in shakartum haddaad shukrisaan la-asiidanakum idiin kordhiye meeshaa marka shukri mar haddii la yiraahdo shukrigu saddex dhinac ayaa ilaahay looga shukriyaa dhinacna waxaa weeyaan qalbiga iyo alla looga shukriyaa qalbiga sida looga shukrinayana waxay tahay nicmadii in la ictiraafo oo loo ictiraafu nicmati lilmuncimi nicmadii in loo ictiraafo axadka iska leho kugu nicmeeyey taa inaad horta ogaato qalbiga ka ogaatood macrifo arrintaa u yeelato nicmada aada haysato allah inuu ku siiyey marka shukriga yakuunu bilqalbi qalbigii sidaas wey nicmadii alla ku siiyey haddaad cid kale u leexiso ama aada yacni meel kale aada geyso oo rabbigii iska lahaaba oo muncimka ahaa aadan milicsanin ee nicma rabbigaa waa abaal dhacday mana shukrinin walidalika alla subxaanah watacaala waa ka yidhi watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun maxaa laga wadaa risqiga roobkaa laga wadaa roobkiina waxaad ka dhigteen inaad beenisaan say ku beeninayaan markaa waxay leeyihiin mudirnaa binaw-i kadaa xidig hebel dirir hebelaa noo roobeeyey xidigaasaa noo roobeeyey wixii marka ilaahay nicmadii alla lahaa cid kale in loo tiiriyo salafku xataa culimadii salafka falaa tajcaluu lilaahi andaadan bay waxay u daliisho jireen waxyaabo in badan oo annaga aan afkeenna ku badan ayay u daliisho jireen aayaddaas masalan waxaa ka mid a qowlu rajuli ou dhahayo lowlaa haadihi lkulaybatu laatatna lusuus eygan guriga agtiisa joogo ka qaylinaya hadduusan ahaa lahayn tuugada waa noo soo geli lahayd nicmadii ilaahay oo laabaal dhacay ayb waxaa ka mid a inuu qofku yidhaahdo lowlaa jawdatu riyaaxi wa xadaaqatu lmallaaxi yacni laqariqna haddii aysan ahaa lahayn ninkan doonta wado xariifnimadiisa iyo aqoontiisa oo qatar ah iyo dabayshoo degan haddaysan labadaa jiri lahayn waaba maa biyahaasaan ku hafa lahayn aawo ilaahay marka lowla allahu huma fulaan in la dhahay ahayd intii ilaahay maba la siinaayaba dadka waa ku badan tahay taas hadda waxaad arkay qof ilaahay shil ka badbaadinaya markaasu wuxuu leeya war ninkan darawalka hadduusan ahayn waa la baabi'i lahay ninkan darawalka aada u khatar u yahay si fiican u baabuurku khibrad dheer uu leeyahay war ninkaasaan na bixiyey maanta ilaahaan na bixiyey ma leh mudirnaa binawi kada iyo kala w ayb maxaa yeele nicmada axadka bixiyey si hebel isagu waxba ma samayn karo hadduu doono hebel waa sabab ilaahay baana soo diray hadduu doono ilaahay subxaanahu watacaala sababka adiga aada sabab ka dhiganayso halaagaagii ka dhigi karaa soo ma jiro qof cunugiisa intaasoo sano soo korinaya fi nihaayana isaga un dilay wixii marka aada adiga ka dhiganayso inay ku kaalmaynayaan ma ogid inay ku kaalmay doonaan waa rabbi in sow kaaga dhiga un weeyaan marka nicmadii in ilaahay subxaanahu watacaala loo tiiriyo noocaasna marka waa shirki afka ku badan shirki markaan leeyahay marka yani waxaa weeyaan shirkul asqarkuu ku jira ama shirkiga khafiga hadda diintii qofkiinu kama baxaayo oo arrinkaa uga bixi maayo lianna uma qasdinba isaga inuu ilaahay yacni shirki u sameeyay waxaa umaunan qasdine afkiisaa marka yacni wuxuu bartay waxaan marka shirkiga asqarkaa aayadaha shirkiga akbarkaa in loo daliisho karaa laga qaadanaa aayaddaas falaa tajcaluu lilaahi andaadanba hadday u daliishadeen arrintaa waxaa laga qaadanayaa shirkul asqarka in loo daliishan karo akbarka aayaadkiisa ayb hadda qofku hadduu yidhaha war hebel hadduusan ahayn wallahi waa halaagsami lahayn hadda qofkaasi diintii waa ka baxay oo hadda soo islaam la dhihi maayo ee ninkaani marka kufru nicma ayuu sameeyey nicmadii rabi weeyaan wuxuu ku kufriyey ayb shukriga qeybkiisa labaad ama jihadiisa kaloo labaad waxa ay ta afka wa amaa binicmati rabbika faxadith nicmada rabbigaa inaad sheeg sheegto ayb inaad ku kibirta maaha inaad usheeg iyo faan maaha laakiin min baabi yacni nicmadii alle inaad gudato saa inaa u sheegto wa amaa binicmati rabbika faxadid taas marka iyada de ilaahay xuskiis inaad badiso way kulamaa nicmada alle aada xusuusato sheeg-sheegga ilaahay inaad badiso dikriga alla badiso yaa qofka laga rabaa iyadana xoogaa innaga sibay nooga wareersan tahayo dadka badanaa masaa'ibtay sheeg-sheegaan nicmada loo galay ma xusaayaan ma sheeg-sheegayaan haddii qofku lixdan sano caafimaad qabo oo xoogaa jiro lagu dhufto maanta dhan jiradaas u sheeg-sheegayaan lixdankii sane caafimaadka uu ku noolaa isaga maa lahaa ma sheeg sheegayn walidalika ilaahay wuxuu yidhi ina alinsaana lirabbihi lakanuun insaanku waa mid rabbigiis ku kufrin badan xasanulbasri wuxuu yidhi yansa anicam nicmooyinka waa hilmaamayaa wa yucadidu lmasaa'iba bani aadamku masaa'ibtou tiriyaa nicmooyinkana waa iloobaa inta ilaahay nicma noo galay lama xisaabi karo waa iloobeynaa dhibka keliyana haysto xataa qofkii caafimaad la siiyey wuxuu cuno la siiyey maskan iyo meelow ku noolaada la siiyey haddii iska waran iyo la yidhaha dhib baa jiro kuleeyahay dhib baa jiro waxaan lama layskuma haley karo haddaad tiraa war hadda sooma nicmo ma qabtid yaa isku haley karo leey magaaladan soo ma arkin war magaaladan intanba waad joogtay ilaahay baana nicmo kugu siinayey haddaa ilaahay u shukriso waa ku ziyaadina waa tan aayadan adiga awalba magaaladan iyadoo sidan u shidada badnayd ilaahay soo kaama badbaadinaynin dhib fara badan marka bani aadamku ma tirinayo nicamka alleh waxa uu xataa musiibo aan ku dhicin ba u toog haayaan ayuu ka fakerayaa waxaas marka iyadana qofku inuu iska dhaafo rabbigii ku kalsoonaado nicmada rabbigii siiye ku shukriyo ilaahay caafiye iyo waxbuu markaa u siyaadinayaa ayb qaybta kalena waxay tahay nicmada jawaarixda in ilaahay looga shukriyo oo markii ilaahay nicmo ku siiyaba acmaasha aada badiso iyo cibaadada kullama aada sii weynaatidna inaad cibaadada rabbi sii badisan oo min baab markaa icmaluu aala daawuuda shukran buu ilaah yiri daawuud reer daawuudow ama daawuudow shukri sameey ayaa li shukrigu waa camal marka markaad marka ilaahay daacadiisa badiso ama qur-aankii akhriskiisii ama adkaartii ama yacni sadaqadii ama acmaashii biriga kullamaa aada badiso adoo ilaahay ku shukrinayo waa shukri nooc shukri ah nabiga sala allahu alayh waali wasalam waa kii yidhi markii loo saxaabadu ay ku yidhaahdeen intay arkeen isagoo lugihii ka jeexjeexmay siduu ilaahay ugu taagan yahay oo u caabudayo ayay waxay ku yidhaahdeen rasuul allow sidan maxaa isugu dhibaysaa waqad gafara laka danba maa taqadama min denbika wamaa ta'ahar markaasuu yidhi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuuran shukri buu ka cabiray marka marka shukrigu alxamdu lilah keliya la yidhaahda maahane macaanidiisu aaday u ballaaran tahay taas waaye marka midda alla uu rabo macaanidaa saddexda ah waay qalbigii in laga shukriyo afkii laga shukriyo jawaarixdiina laga shukriyo lawallaahi iyo in shakartum haddii aada shukrisaan la asiidanakum idiin kordhiye walaa in kafartum haddaad kufrisaan ood nicmadaydii diidaan ood kuga ka gaalowdaan ina cadaabii cadaabkayga la shadiidun mid adayg badan wa wa qaala muusaa in takfuruu antum waman fi lardi jamiican faina allaha laganiyun xamiid haddii markaan alla loo shukrininna bani aadamka o dhan uunan u shukrinin ilaahay wax ka nuqsaamaya ma leh wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi in takfuruu haddaad kufrisaan antum idinka iyo waman duul fil ardi dhulka korkiisa ahaaday jamiican xaalay yihiin dhammaantood fa ina allaha alle laganiyun mid deeqtoona deeqtoon waay oo addoommadiisa ka deeqtoomo xamiidun maxmuudun la ammaano la mahadiyo waay alle oo ilaahay subxaanahu watacaala addoommadiisa waa ka deeqtoomaayo waa ka maarmaa kulligood hadday gaaloobaan wax ka nuqsaamaya male xadiisulqudsigiina sidaas buu ahaa wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi in takfuruu haddaad kufrisaan antum idinka iyo waman duul fil ardi dhulka korkiisa ku sugan jamiican xaala tihiin dhammaantiin fa ina allaha alle laganiyun mid addoommadiisa ka deeqtoomo waayo xamiidun maxmuudun la mahadiyo alam yaatikum naba-u ladiina min qablikum qowmi nuuxin wacaadin wahamuud dad ilaahay soo diiday iyo waxay ku dambeeyeen buu marka alla ka warramayaa si loogu waana qaato alam yaatikum miyounan idiin imaanin naba-u ladiina kuwii warkooda min qablikum idinka idinka horreeyey qowmi nuuxin nuux qoomkiisa warkooda miyounan idiin imaanin wa caadin caad warkooda miyounan idiin imaanin wa hamuuda hamuud warkooda miyounan idiin imaanin waaladiina kuwii warkooda miyounan idiin imaanin min bacdihim iyaga ka dambeeyey laa yaclamuhum xaal ounan ogeyn iyaga xaalkooda ila allahu allah maahane wax kale cid kale aanay ogeyn jaa-athum waxaa u timid rusuluhum rusushoodiibaa u timid bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula yimaadeen faradduu aydiyahum gacmahoodii bay celiyeen fii afwaahihim afafkoodii ayay u celiyeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu kafarnaa waanu kufrinay bimaa kiibaan ku kufrinay bay dhaheen ursiltum bihi laydinla soo diray wa inaa anaguna la fii shakin shaki kuwa ku sugan ayaan nahay mimaa kii xaggii kaga sugan tadcuunanaa aada noogu yeeraysaan ileyhi xaggiisa muriibin shakiga oo muriibin aada u shaki geliyey qolooyinkaa marka xaalkoodii iyo sidau ahaa alam yatikum miyounan idiin imaanin naba-u ladiina kuwii warkooda min qablikum idinka idinka horreeyey qowmi nuuxin nuux qowmkiisa warkooda miyaanu idiin imaanin ka bedel wacaadin caad warkooda miyounan idiin imaanin wathamuuda thamuud warkoodii miyuusan idiin imaanin waladiina min bacdihim marka laba icraab baa ku bannaano in laga dhigo lagu cadfo tii hore iyo waladiina kuwii warkooda miyounan idiin imaanin min bacdihim iyaga ka dambeeyey oo nuux iyo qowmu nuux iyo caad iyo hamuud kuwii ka dambeeyey laa yaclamuhumna marka in la xaaleeyo laa yaclamuhum kuwaa ka dambeeyey xaal uusan ogeyn ila allahu allah maaha cid kale uunan ogeyn ilaahay unbaa kuwaa og ayb macna sidaas waay ama in la yidhaahdo waladiina min bacdihim laa yaclamuhum ila allahu jumla musta'nafa in laga dhigo oo macnuhu ou noqdo warku wathamuuda buu ku istaagayaa kadib waxaa la leeyahay waladiina kuwa min bacdihim iyaga ka dambeeyey laa yaclamuhum kuwaa maba oga xaalkoodu ila allahu allah maaha cid kale ma oga meeshaana marka culimada waxay ka qaateen ansaabta dadka abtirka iyo marka laga hadlaayo nabigeenna sala allahu alayh waali wasalama ilaa iyo ismaaciil meelahaas yaa loo abtiriyaa lana ogyahay wixii marka ismaaciil ka dambeeyo ilaa aadam ayaa la gelinaa haddii la yidhaahdo lama hubo waa laa yaclamuhum ila allahu dan waay qofku marka inuu been sheego kama fursanayo saas darteed ba yani mufasiriinta halkan waxay ku wariyaan ibnu mascuud ayaa waxaa laga wariyay aayaddan buu akriyey waladiina waladiina min bacdihim laa yaclamuhum ila allah markaasuu wuxuu yihi kadaba annasaabuun kuwa dadka uu abtiriyaa beenay sheegeen buu yihi abtirka marka in la hubaa waa jirtaa intaas marka la og yahay ee la hubo ama qoran waa iyadu waa la sheegi karaa wixii laakiin kasii xaggeeyo ee qofkuba uusan ogeyn iyo odayaalkii jiri jiray oon la garanaynin ilaahay maaha cid kale uusan ogeyn qofku maahan inuu ku takallufo ama baabkeed uu galo haddii kale marka gef iyo ka fursan maayo ayb cabdullaahi binu cabaasna wuxuu yihi bayna ibraahima wa bayna cadnaan halaahuuna qarnan laa yaclamuhum ila allahu tacaala cadnaan iyo ibraahim inta u dhaxayso bayna ibraahima wa cadnaan soddon qarni ayaa u dhaxayso laa yaclamuhum ila allahu tacaala ilaahay maa cid kale uunan ogeyn ayb imaam malikna marka wuu kahan jiray insaankuna waa isu abtirinayaa intuu yidhaahdo ilaa aadam ayaan geynayaa inuu yidhaahdo imaam malik waa nici jiray nabigana sala allahu alayh waali wasalam abtirkiisa in inta la bilaabay ilaa aadam baa la geynayaa la yidhaahna sidoo kale waa nici jiray liannahu laa yaclamu ulaaika alaabaa'a axadun ila allahu caza wajalla aabbayaalkaas wax yaqaana male allah unbaa garanaya jaa-athu haddana macnaha yani waxay tahay da qofku nasabkiisa isaga in loo daayo waay isagu qofku hadduu yidhaha anuu reer hebelaan ahay ama sidaasaan ahay hadduu leeyahay mumkinna ay tahay ma tihid in la yidhaha qalad waay ayb dadka haddayba suuragal tahay nasabkooday waxay sheeganayaan iyaga in loo daaya qofkani maahan qoladaa waa iska sheegay isaguna inuu sheegto maaha qolo ounan ahayn haddii laakiin adiga waxaad ku beeniso aadan haynin suuragalna ay tahay u daa isaga jaa-athum waxaa u timid rusuluhum rusushoodii baa u timid bilbayinaati bay ula timid xujooyin cadcad faradduu aydiyahum gacmahoodii bay celiyeen fii afwaahihim afafkoodii dhexdiisii bay ku celiyeen marka gacmahoodii bay celiyeen afkooday ku celiyeen maxaa laga wadaa ilaa saddex tafsiir baa ku jirta macnuhu waxay tahay ambiyadii xaqa sheegaysay ayay gacmahoodii bay afkoodii ka saareen yacni aamusa waayo macnaheedu iyagii marka xaqa markii loo sheego ambiyadu inay xaqa ku hadlaan maagaanba gacmahoodii kuwan gaalada gacmahoodii bay ambiyada afkooday saarayaan afkay ka uga qabanayaan tafsiir kalena wuxuu leeyahay faraduu aydiyahum fii afwaahihim gacmahoodii bay afkii ku celiyeenoo fartoodii bay qaniineen yani taasi marka waxay tahay ciil ayaa ka haya xaqaan la sheegaya macnana sidaas waay macno saddexaadna waxay tahay faraduu aydiyahum fii afwaahihim gacmahoodii bay afkii ku celiyeen iyagoo la yaabayo xaqa qofku markuu yaabo ayuu dhahayaa soo maahan afkuu qabsanaya gacanta saaraya marka tacajub iyo la yaab dartiis ayay gacmahoodii afka u saarteen wax gacanta afka laga saarta miya marka ilaahay caabuda isaga ku shukriya isagaa muncima wax afkii gacan laga saarta maaha ayb marka dad waxaa jiro hadal saxiix ah ceebeynayo wa kam min caa-ibin qowla saxiixan waafatuhu min alfahmi saqiimi qowl wanaagsan mid ceebeynaya badana aafada looga yimidna isagaa qalad fahamsan caamada hadda dadka waa ku dhex arkaysaa dad badan yacni shay xaq ah markaa marka lagu hadlo waxaa laga yaabaa wax xaq ah oo marka cilmiga loo bandhiga xaq ah qof jahligiisa dartiis inuu ula yaabo ee marka la sheegayaba ama inay isqunjiyaan ama inay markaa yacni afka ay isu godaan ama aafo wixiina inay xaq yihiin hadduu marka cilmi lahaa lahayna sidaa inuunan dhahayn ayaa laga yaaba ayb faraduu aydiyahum gacmahoodii bay celiyeen fii afwaahihim afafkoodii bay ku celiyeen iyagoo la yaabaya waxaa rususha ay sheegayaan amaba rususha ayay afka gacanta ka saarayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu kafarnaa waanu ku gaalownay bimaa ursiltum bihi wixii laydinla diray wa innaa anaguna la fii shakin shaki kuwa ku sugan baan nahay dhexdiisa mimaa kii xaggiisaan kaga sugannahay tadcuunanaa aada noogu yeeraysaan ilayhi maaga xaggiisaba shakiga oo muriibin wax shaki gelinayo qaalat rusuluhumaa fi llaahi shakun faatiri asamaawaati waalardi qaalat waxay tidhi rusuluhum rusushoodii waxay tidhi afillaahi afii waxdaaniyati illaahi ilaahay kelinimadiisa dhexdeeda miyaa shakun wax shakiya ku sugan yahay faatiri samaawaati samaawaad allihii abuuray waxdaaniyadiisii miyaa shaki ku jiraa waalardi dhulka allihii abuuray miyaa shaki ku jiraa waxdaaniyadiisa yadcuukum wuu idin yeerayaa alleh ila liimaani iimaanka intikaa buu idinkugu yeerayaa liyakfira lakum si uu idinkugu dembi dhaafo liyakfira si uu u dhaafa lakum idinka idinku dhaafo min dunuubikum dunuubtiina uu idinku dhaafo wayu-akhirakum uu idin dib dhigo ilaa ajalin waqti intii ka ah waqtiga oo musaman la magacaabay dib inuu idinkugu dhigo waqti la magacaabay intii ka ah qaaluu waxay yidhaahdeen in antum maa antum idinku ma tihiin haddaad rusushii tihiin ilaa basharun basharun baa tihiin basharka oo midlunaa annagoo kale ah turiiduuna waxaad doonaysaan ood rabtaan an tasuduunaa inaad naga celisaan innaga camaa kii xaggiisa kaana ou ahaa yacbudu inuu caabudayo aabaa-unaa aabbayaalkeen faatuunaa noola kaalaya bisuldaanin xujo xujada oo mubiinin cad noo keena rusushii marka waxay yidhaahdeen idinka waa yaabe qaalat rusuluhum rusushoodii waxay tidhi afillaahi shakun afii waxdaaniyati illaahi afii ilaahiyati illaahi ilaahay waxdaaniyadiisa keligii in la caabudaa dhexdeeda miyaa shakun shaki ku jiraa macnuhu sidaa waay ayb leanna wujuudka alle badanaa iyagaba shaki ugama jirin gaalada yani afii wujuudillaahi shakun war ilaahay jiritaankiisa miyaa shaki ku jira maaha in la ysku hayo arrintaa oo arrintaa iyagu ma diidanayn wayna garanayeen laakiin waxa ay diidanaayeene shakiga uga jiro leanna rusul rusul iyada maxay la timidna rusushu laa ilaaha illa allahu bay la timid soo maha laa ilaaha illa allahuna waa cibaadada ilaahay u keli yeela wa leanna iyagu waxay yidhaahdeen markay wa qaaluu inaa kafarnaa bimaa ursiltum bihi waxaa lala dirayna waa maxay waa towxiid wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun walaqad bacanaa fi kuli ummati rasuula an icbudu llah marka warma cibaadada alle keliya la caabudaya miyaa shaki ku jiraa waay su-aashu marka sidaa weeyaan faatir isamaawaati marka hore allah baa la sheegay haddana marka sifo aynan diidi karin baa ilaahay lagu sheegay oo waa maxay faatir isamaawaati samaawaad allihii abuuray waalardi dhulka allihii abuuray waxdaaniyadiisa miyaa shaki ku sugan yahay ayb yadcuukum haddana wuxuu idinkugu yeerayaa alleh ila aliimaani bihi inaad isaga rumaysaan liyaqfira lakum si u idinkugu dhaafo min dunuubikum dunuubtiina ee si uu idinkugu dhaafo wax ka mid a ayb liyaqfira inuu dhaafo lakum idinka idiin dhaafo min dunuubikum dunuubtiina wax kamida inuu idiin dhaafo oo dunuubtaad gasheen wax kamida inuu idiin daayo wayu-akhirakum uu idin dib dhigo idinka uu idin nooleeyo dhulka idiin daayo ilaa ajalin waqti intikaa waqtigoo musaman la magacaabay oo nolol yacni caafimaad iyo barwaaqo leh marka uu idinkugu dib dhigo ile markau qofka ilaahay rumeeyo istikfaariya la yimaado ilaahay wuxuu siinayaa nicmo qaaluu waxay yidhaahdeen jawaabtooda fiiri marka in antum maa antum idinku ma tihiin ilaa basharun mithlunaa bashar innaga nala mida unbaa tihiin ee arrintaa marka ambiyada maxay ka dhibeen inay iyagu bashar la mida iyaga yihiin miyaa marka inay waxay ku socdaan baatil tahay taas maa loo daliishan karaa maya in antum maa antum idinku ma tihiin ilaa basharun bashar unbaa tihiin basharka oo mithlunaa annagoo kale ah unbaa tihiin ayaa kale loo soo diri lahaa iyaga bashar unbaa loo soo dirayaa jinni iyo malaa-ig ma fahmi karaan arrintaa marka ilaahay ugu naxariistay bay waxay leeyihiin inaad baatil ku socotaan waxaa u daliila idinku annagaa nala mid tihiin basharaa tihiin bani aadamnimadaan wadaagnaa qofku marka haddii xaq loo sheegay inuu yidhi adiga maxaa tahay anaa ila mid tahay maadaama aad aniga ila mid tahay wixii xaqa kaama yeelayo wax fiican maaha ninkan hadduu adiga kula mid yahay waxa inaad miisaan saarto uu sheegayo way caqligu saasuu keenayaa ee ma keenayo maadaama aad aniga ila mid tahay xaqa ma qaadanayo waxaad sheegaysid waxun ayb dadka qaarna iyagu waxayba u joogtaa maadaama colaadda inta ka badatay maadaama aad qole hebla hebel tahay ama reer hebel maadaama aad tahay waxaad sheegta aniga maba kaa yeelayn ee ninkan inuu reer hebel yahay miyaa xaqu baatil ku noqonaa inuu reer kownuhu ou reer hebel yahay waxa uu sheegaya inay baatil tahay miyaa ka dhalanaysana ma ka dhalanaysana dadkana kuwaasa ugu caqli liito ogaadan qof yacni xaq loo sheegayo uga tegay reer hebel ku nacay yaa dadka ugu caqli xun leanna naartuu u socdaa hadduu sidaa ku dhaqaaqo oo uunan arrinkaa ilaahay uga toobadkeenin naar buu u socdaa naar inuu isaga u socdo miyuu ku xumaynayaa marka reer hebel maxaa uga khasaaraya waxyaabahaas marka qofka inuu iska ama inuu kownuhu qolo qolo heblaaye inuu yahay dartii in xaqa baatil looga dhigaa ma aha turiiduuna waxaad doonaysaan an tasuduunaa inaad naga leexisaan camaa kii xaggii kaana ou ahaa yacbudu aabaa-unaa aabbayaalkeen inay caabudi jireen taa unbaad rabtaan inaad naga leexisaan marka daliil kale ma hayaan aabbayaalkeen unbaan ka aragnay aan ahayn fa-tuunaa noola kaalaya bisuldaanin xujo mubiinin oo cad mucjizo keena qaalat lahum rusuluhum rusushoodii waxay ku tidhi in naxnu maa naxnu anagu ma nihin ilaa basharun bashar unbaan nahay midlukum idinkoo kale ah waa run bashar idinkoo kale unbaan anagu nahay walaakina allaha allaase yamunu galladaysanayo calaa man duul korkood ayuu alla galladaysanaya yashaa-u uu doonayo min cibaadihi xaalay addoommadiisu ka mid yihiin kuwaas allah inaga na galladaystay wuxuu nagu galladaystay risaalada iyo nubuwadou nagu galladaystay iyo cilmiga uuna siiyey marka bashar waa nahayo basharnimada waa wadaagnaa laakiin alleh wuxuu nagu galladaystay risaalada wamaa kaana lanaa iyaga marka rususha gebgeb iyo waxaa ku hadli maayaan ee waxaynan awoodinna ma sheeganayaan wamaa kaana lanaa annaga nooma sugnaanin an na'tiyakum inaan idinla imaano bisuldaanin xujo inaan idinla nimaano ama mucjizo aan idinla imaano ma noo dhab laha ilaa biidni illaahi ilaahay idinkiisa maahay si kale idinkulama imaan karno mucjizada ilaahay inuu na siiyo xujada alle xaggiisa inay nooga timaado maahe innaga sideenna ulama imaan karno wa cala allaahi alle korkii un falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta alla un ha tala saarteen wamaa lanaa rusushii marka waxay leeyihiin wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday maxaa lahaanteenna ahaadayoo allaa natawakala aanan u tala saaranaynin cala allaahi alle korkiisa walxaal qad hadaanaa uu hanuuniyey na hanuuniyey alleh subulanaa mid kastoo inaga naga mida jidkeenna uu nagu hanuuniyey ayb mid kastaana jidka uu qaadayo uu maraye xaqaana alla uu ku hanuuniyey walanasbiranna walawallaahi nasbiranna waan sabraynaa oo sabraynaa calaa maa kii korkiisa waa ku sabraynaa aadaytumuunaa aada nagu dhibaysaan kaad nagu dhibteen korkiisa waa ku sabraynaa wa cala allaahi allo korkii unfalyatawakala tala saarto almutawakiluuna kuwa tala saaranayo wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey lirusulihim rusushoodii waxay ku yidhaahdeen lanukhrijanakum lawallaahi nukhrijanna bixine oo bixine kum idinka idin bixinee min ardinaa dhulkeenna idinka saarnee ow amase latacuudunna ahaateen oo ah waad ahaanaysaan oo ahaanaysaan fii millatinaa diinteenna dhexdeeda ayaad ahaanaysaan fa awxaa ilayhim rabbuhum fa awxaa rabbuhum rabbigood baa u waxyooday ilayhim ambiyadii xaggoodiibuu u waxyooday lanuhlikanna lawallaahi yanuhlikanna waan halaagaynaa oo halaagaynaa aldaalimiina kuwa mushrikiinta ah walanuskinannakum walawallaahi yanuskinannakum waan idin askuminaynaa oo idin dejinaynaa alarda dhulkaan idin dejinaynaa min bacdihim iyaga gadaashooda daalika kaagaas dhaxalsiintaa daalika tawriidu dhaxalsiintaas oo dhulka la idin dhaxalsiinayo liman ayuu u sugnaaday khaafa ka cabsaday maqaamii aniga xifdigayga iyo myacni ilaalintayda iyo maamulkayga aan ko yacni korkiisa aan ilaalinayo ka ka cabsaday buu u sugnaaday wakaafa ka cabsaday waciidi aniga goodigayga midka ka baqay baa iskale arrintaa iyadan ayb rusushii marka sidaabay ku jawaabeenoo waxay yidhaahdeen mucjiza innaga iskalama imaan karno ilaa ilaahay inuu idmo maahani xagga alle unbay ka imaanaysaa marka muuminiinna ilaahay ha tala saarteen wamaa lanaa maxaa lahaanteenna ahaaday oo allaa natawakala aanan u tala saaranaynin cala allahi alla korkiisa maxaan ilaahay isugu haleyneynin maxaan ilaahay isugu haleyn weyney waqad hadaanaa walxaal qad hadaanaa uuna waafajiyey alleh nagu hanuuniyey subulanaa jidadkeenna marka hadaa kullan minaa sabiilahu waay mid kastoo inaga naga mida jidkiisiibuu ku toosiyey ayb ee markaa kaasoo marka allah uu ku waajibiyey inuu qaado sidaasaa loo jamciyey marka walanasbiranna waan sabraynaa calaa maa kii korkiisaan ku sabraynaa aadaytumuuna aada nagu dhibteen waxaan aada nagu dhibteenna waa iskaga sabraynaa wa calallaahi alla korkii falyatawakal ha tala saarteen almutawakiluuna kuwa tala saaranaya wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey lirusulihim waxay ku yidhaahdeen lanukhrijanakum lawallaahi yanukhrijanakum idin bixine oo idin bixine min ardinaa dhulkeenna idinka saarnee dhulkii iyagaa sheeganaya keligoodna ma laha lafteeda waa gardaro ayb ow latacuudunna owdaani marka inay macnaheedii caadiga ku socotaa fiican abu xayaan sidaas uu leeyahay owda macnihii takhyiirka inay ku socoto labay marka khiyaar gelinayaan ama naga taga oo dhulkaan idinka saaraynaa ama diinteenna soo gala owda marka calaa yacni calaa xaalihaa iyo wa calaa wadcihaa ibnu jariir isaga waxau tilmaamaa owdaani bimacnaa ilaa an inay tahay ama bimacnaa xataa inay tahay ee taana marka tarkiibka dambeo latacuudunna sida uu ficilkaa yahay ma keenayo macnahaas leanna owdaasi ficilka ka dambeeyo ficil wuxuu noqdaa mansuub ah ayb marka macnahaasi owda in sideeda loo daayo sidaasaa toosanoo takhyiirkeeda lagu dhaafo labadaas khiyaar baad leedihiin mid qaata waay marka lanukhrijanakum waanu idinka bixinaynaa min ardinaa dhulkeennaan idinka bixinaynaa aw amase latacuudunna waad noqonaysaan oo noqonaysaan fii millatinaa diinteenna dhexdeedaad kusoo noqonaysaan haddii cawdka sidaa caadiga laga dhigo ama in la yidhaha latacuudunna latasirunna waxaad ahaanaysaan fii millatinaa diinteenna dhexdeedaad ahaanaysaan ilaa rusushu marnaba shirki iyo gaalnimo iyaguma gelini faawxaa ilayhim rabbuhum faawxaa rabbuhum rabbigood baa u waxyooday ilayhim xaggooda sidan buu u waxyooday lanuhlikanna waanu halaagaynaa oo halaagaynaa aldaalimiina kuwa mushrikiinta ee cibaadada booskeeda boos aan ahayn dhigay walanuskinannakum waan idin askuminaynaa haddaad rususha iyo intii raacday aad tihiin waa idin dejinaynaa alarda dhulkaan idin dejinaynaa min bacdihim iyaga gadaashooda kuwaa gadaashooda laakiin ballanqaadka ayaa iska leh ilaahay tilmaam buu ballanqaadkaa ku xirayaa marka daalika kaagaasi ay daalika tawriihu dhaxalsiinta dhulka liman ayuu u sugnaaday axad khaafa ka cabsaday maqaamii maqaamiidan marka inay tahay masdarun wudifa ilaa faacilihi macnuhuna marka uu yahay ay qiyaamii calayhi bilxifdi wuxuu u sugnaaday liman axadka khaafa ka cabsaday maqaamii aniga yacnii kor maamulka aan dushiisa maamulayo oon fiirinayo oon arkayo qofka axadka sidaa ka cabsaday oo aniga qiyaamkaygaa iyo fiirintaydaa aan fiirinayo isaga dushiisa ninka ka cabsaday baa iska leh yacnii ninka ilaahay muraaqabeeyey waay xaalad kasto fi siri waalcalaaniya ruuxa ilaahay muraaqabeynayo o rabbi ka cabsanayo maqaami marka waa masdarun udiifa ilaa faacilihi sidaa haddii loo dhiga ayb horena waxaan usoo marnay suuratu racdi afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin bimaa kasabat marka maqaamii qiyaamii waay marka alla subxaanahu watacaala qiyaamkan la sheegayana waa maamulka ou dadka maamulayo naf kastaa waxay kasbatay ou ku maamulayo kuna fiirinayo marka qof muraaqabadayda iyo fiirintayda ka cabsaday baa iska leh wakhaafa ka cabsaday waciidi aniga goodigaygana ka baqay amase in la yidhaha daalika kaagaas dhaxalsiintaa liman baa iska leh khaafa ka cabsaday maqaamii aniga yacnii soo hor istaagga ou isoo hor istaagayo ay maqaamahu bayna yadaya istaagga uu horteyda soo istaagay kaasaa marka dhulka la dhaxal siinayaa qof marka isagu khiyaano ku jirto iyo amase yacnii cabsi alla aanay ku jirin ilaahay subxaanahu watacaala aan sir iyo calaaniya midna aan ilaahay uga baqaynin oon tilmaantaan lahayn dhaxalsiinta dhulka ma yeelanayo ayb wastaftaxuu waqaaba kullu jabbaarin caniid wastaftaxuu way xugun dalbeen oo ilaahay bay ka xugun dalbeenoo rusushii waqaaba waxaa hoogay kullu jabbaarin mid kasta oo kibir badan caniidin madax adag min waraa'ihi hortiisa waxaa ah jahannamu jahannama wayusqaa waa la waraabinayaa min maa-in biyo ayaa laga waraabinayaa xaggooda biyaha oo yacni sadiidin carun min maa-in biyo ayaa laga waraabinayaa sadiidin mithlu sadiidin biyahaasoo carun oo kale ah yatajaracu waa ka kabanayaa hu biyihiibuu ka kabanayaa ama carunkii walaa yakaadu ma sigaayo yusiiquhu inuu dhunjiyo oo uu markaa yacnii dhuuntiisa mariyo waya'tiihi waxaa u imaanaya almowtu geerida asbaabteediibaa u imaanayso min kulli makaanin meel kasta xaggeeda ayay uga imaanaysaa wamaa huwa mana ahanin isagu bimeyitin mid dhimanaya maaha oo meyit maaha wa min waraa'ihi hortiisa ama gadaashiisana cadaabun cadaab ayaa ah cadaabka oo qaliidun aada iyo aada u adag wastaftaxuu way gargaar dalbeen rusushii akharu lmufasiriin rusushay u celinayaan ibnu zayd keligiina wuxuu yihi cabdiraxmaan ibnu zayd wastaftaxuu ay istaftaxat ilumamu lkaafiratu ummadihii gaalada ahaa way gargaar dalbeen oo min baab marka suurat lanfaal tii aan kusoo marnoo kale waa in tastaftixuu faqad jaa-akum lfatxu ayb waqaaba waxaa hoogay kullu jabbaarin mid kastoo kibir badan caniidin madax adag min waraa'ihi hortiisa waraa marka hore iyo gadaal labadaba waa loo isticmaalaa midanna min amaamihi waa hortiisa mid kastoo jabbaara hortiisa waxaa ah jahannamu jahannama wayusqaa waa la waraabinayaa mimaa in biyo ayaa laga waraabinayaa biyaha oo sadiidin mithlu sadiidin carun oo kale ah ayb marka mithlu sadiidin mithlu baa lasoo qadarayaa lianna biyuhu iyagu carun ma looga sifay karan sifada marka si ay marka meesheeda u qaabisho ay mithlu sadiidin mimaa in biyo baa laga waraabinayaa biyahaasoo mithlu sadiidin carun oo kale ah yatajaracu waa kabanayaa waa ka kabanayaa hu biyaha buu ka kabanayaa carunka u shabaho walaa yakaadu ma ku dhowaanaya yusiiquhu inuu dhunjiyo kaadada marka laba siba waa ku timaadaa sidau abu jacfar itabari uu leeyahay kaada fii maa fucila waa ku timaadaa wafiima lam yufcal labada waa ku timaadaa hadda marka waa fiima fucila macnaha aayaddu ma aha walaa yakaadu yusiiquhu maba dhunjinaya ma aha lianna axaadiidtana way ku soo aroortay inay laqayaanna waa ku timid aayaadka qur-aanka wasuquu maa-an xamiiman faqataca amcaa'ahu biyahaas inay uurku jirta inay tegayaan ilaahay waa ka wau sheegayba saa darteed marka kaadadaani marka waa midii wax dhacayo oo haddana kaada laga cabirayo maxaa kaada looga cabirayaa sida uu ugu dhibtoonayo amase in la yidhaahdo intuusan dhunjinin oo dhuuntiisa uunan marinin ka hor ayaa waxa ay tahay ayuunan markaas ayuunan dhunjin karin laakiin markau afkiisii geliyo waa laga dhunji siinayaa marka walaa yakaadu ma ku dhakaada marka oo iyadana wax aan la samaynayninna waa noqotaayo idaa akhraja yaddahu lam yakad yaraahaa oo kalaaba tusaale uu kusoo qaatay alimaamu طabari walaa yakaadu ma ku dhowaanayo yusiiquhu inuu yacni markaa laqo oo uu dhuunta mariyo ku dhowaan maayo waa marinayaa laakiin wayaatiihi lmowtu asbaabtii geerida u imaanayso min kulli makaanin meel kasta xaggeeday uga imaanaysaa wamaa huwa mana ahan isagu bimayitin mid meyit ahoo yacni dhimanaya ma aha ku dhintay markaa ma noqonayo wa min waraa'ihi hortiisa waxaa ah cadaabun cadaab cadaabka oo qaliidun aad iyo aad u adag hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed